wararka ka imaanaya magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafa ay xirnaayeen dhammaan suuqyada magaaladaasi warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire ganacsatadan ayaa waxay sheegeen in albaabada dhammaan isugu dhuufteen goobaha kala duwan ay ka ganacsanayeen kadib markay ciidamada booliiska ay sheegeen in culays dhanka ah badeecadahooda qaabkaay u soo galaan iyo qaabkaay u iibsanayaanba ay kala kulmeen misi axmed baal idhahaa waxaana ka mid ahay odayaasha beecshariyada wajeer ee alaabtii laga keenay bombaasa iyada oo la dejinhayo u imaaday gaadhigiina uu kaxaystay dukaankiina saddex gaadhi uu ka rartay ninka osba dhiigaa wuxuu nagu sameeyey waa galaa oo nagu dhacday tii labaad buu nagu sameeyey oo shal nagu dhacday oo hadda ah tii horena waxay ahayd bay ahayd hadda shalay wuxuunu soo xusuusiyey ninkaasi waa galadii labaad buuna soo xusuusiyey oo hadda uu nagu sameeyey waxay sheegeen ay yihiin muwaadiniin kenyaan oo ka soo adeegta qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya gaar ahaan xarunta adeeg ah ee mombaasa badeecado kala duwan oo ka yimid magaalada mombaasa iyo nairobi ay ciidamada amniga dabdabada u qabadsiiyeen halka qaar kalena ay ka qaateen
aniga magacaygu waxaa maxamed cabdisalaan waxaan ahay guddiga ganacsatada wajeer jeemankooda marka go'aan waxaan ku gaarnay inaan maaragtay xirno shaqadii ganacsiga oo dhanba aan xirna ilaa xal laga gaaraya oo madaxdii dhulkan aan ka dooran ay ka imaanayeen oo dhibaatadii nagu dhacday xalkeeda laga gaaraya ayaa waxaan go'aan ku gaarnay maanta inaan shaqada iska xirna sideedaba marka dukaamada maanta way xirnaayeen biri way xirnaanayeen haddii ilaa yaroo sabti ah axaddina way xirnaanayeen ilaa isniinta laga gaaraya inaan shaqa la furin aan ku heshiinay wixii ganacsi oo wajeer dhan la xira ilaa isniinta laga gaaraya waxay sheegeen inay ciidamada booliiska ku wargeliyeen cabashadooda balse ilaayaa haatan aysan jirin cid cabashadooda kaalin mugle ka qaadanayso annaka business communities u nahan magaaladan inaa noola daraabe aas ninna noo maleesho qoraaka oo derbiyaalka jif aas noo maleey aasna dhah in macarka kare noqdo waxaa u malaynaa annaka maanta oo sidaan oo ilaahay horta irsaaqadan uu gacantayna yarigeli haddii ninka madaraabadan aas nagu haya ummadda kaleoo masaakiinta oo magaalada joogto waxba kama soo reebay magaaladana lagu laynhaya oy ummadayna kubi'i haysa oo xoolahayna lagu gubi haya oo wax si ugu gacsana oo ganacsana aan aqaannaanahay wajariistay ku taallaa korontolaanan u baannay waa iska gagsanay haddana gaaladii lasoo wala bedelay oo magaaladan joogto ayaa caddanaan doona daba kacta haddana walaalow waa baannay naf naguma jirto xoolahayna waa la dhacay xoolahayna waa la dhacay waxaan gacan ku hayna male biriiska bombaasa laga soo rarayaa aa la gubayaa bastarosa aa la gubayaa uujiyaa la gubayaa noolol annaka naguma jirto mudana aadan keenan xildhibaanka laga soo doorto deegaanka ceeldhaas oo khadka telefoonka igula hadlaya waxa uu sheegay in ganacsatadu goobahoodii shaqada ay dib ugu noqdaan wuxuuna sheegay in cid walbaoo dhibaato loo geysta ay noqon doonto mid si sharci ah ay dadkaasi oga doodi doonaan arrimahaas ay u dhaceenna waan dabagalnay waan la wada soconnaa waxaan dadweynaha wajeer u sheegaynaa waan ka xunna wixii dastuur jibina oo lagu suubiy marka dadweynehi wajeer waxaan u sheegaynaa arrintii waa dhammaatay wixii dhacay booliistu waa lala hadlay maantana waa aragteen wax booliis oo meelahaas jooga ma laha waxaan le businessyaalkeena furto dadkii dhibaato gaartayna sida jidda a kusoo mara a soo mareena a qorteena wixii dhibaato gaaray jidkii la mari lahayn a mareena marka annagan waxaan u sheegaynaa waa garab taagana guddi hagaajiya wixii dhibaato liin geystay qorto annagana waanin garabs taagana koobina noo soo diro saraakiisha ugu sarraysa ciidamada booliiska ee countiga wajeer oo xiriiro kala duwan la sameeyey dhammaantood ma aysan ahayn kuwo taleefoonada qabanayay waxaana xiriiro kala duwan la sameeyey hogaamiyaasha bulshada haatanna xaaladdu waxay sheeg inay degan tahay haatanna laisku dayahay in suuqa tartiib tartiib loogu soo noqdo balse waxaan isku dayi doonana xiriiro kale la sii sameeya laamaha amniga si ay uga jawaabaan xaaladda dadkaasi oga cabanaya xaaladda ganacsatadaasi haatan ay ka cabanayaan guud ahaan countiga wajeer buuq iyo qalaalaase isqabqabsi fara badan ayaa ka jiro ayadoo hogaamiyaasha ugu sarreeya countigaasi wajeerna isku maandhaafsan yihiin cidda ugu sarraysay ka arriminaysa countigaasi wajeer maxamed faarax shire v o a garisa